wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maare iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana garoonka diyaaradaha shaati gaduud ee baydhabo kusoo dhoweeyey wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka koonfur galbeed soomaaliya isaaq cali subagle safarka wasiirka ee baydhabo ayaa ah socdaalka tabcashada beeraha iyo sidoo kale laqabsiga isbeddelka cimilada kaas oo uu ku tegi doono dhammaan maamul goboleedyada uu kasoo bilaabay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaana kusoo dhoweeyey magaalada baydhabo wafdigu uu hogaaminayo wasiir maareeye wasiirka wasaaradda beeraha koonfur galbeed marka hore may aan mahadnagaane waan hadhowaya in wasiirka wasaaradda iyo waraabka beeraha dowladda federaalka soomaaliya wasiir maareye oo safar shaqah kadeeri koonfur galbeed oo us muddo kooban iyo roogi doona walaagay oo kulley socdaalka safarka ee usii inay ku harmi doona usiin dhaafee tan labaad aniga mahad naga faday wasiire saaxiibadeya oo wada shaqadan oo dhexayd oo hana dhawaayay oo waqti hore halise ita unabane waqti kulley uracliindeer hataa beerna dhawaayay iyada iyada kamahadsanyiin wasiire oo galmudug iyo hirshabeelle kulley wasiirka hirshabelle wadin koraytay baydhabo kuwaya aqbalaya inteeta iyo wasiir galmudug baydhabo ka shaqeyn jiray kase yoona ka dhawaayaan lamadun beer insha allah baydhabo sii roogi doon ugu dambeyn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey ayaa ka warbixiyey ujeedka socdaalka uu ku yimid magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay midana wasiir wasiirada sharafta leh gudoomiyaha degmada baydhaba dhammaan madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanu idinka mahad celinaynaa wakhtigaad soo bixiseen iyo soo dhoweyntaad halkan noogu samayseen eraboodka baydhaba sidaad la socoteen wasiirada beeraha labada heeree dowladdu maalmihii ugu dambeeyey waxaanu ku jirnay socdaal aanu ugu magac darnay socdaalka xoojinta tabcashada beeraha iyo la qabsiga cimilada isbeddelka cimilada lugtii koowaad waxaanu ku tagnay maamul goboleedka galmudug maanta waxaanu ku faraxsannahay inaanu nimid maamul goboleedka soomaalidu u taqaano inuu yahay food basketkii soomaaliya ama dembiishii cuntada ee soomaaliya maamul goboleedka koonfur galbeed inaan nimid baan ku faraxsannahay wasiirada saaxiibada iyada sharafta leh halkan nagu soo dhoweeyeen ayaanu ku faraxsannahay qorshaha yaga waa cad yahay waxa weeye kow inaanu samaysano istraatiijiyad waa waa noo samaysantay laakiin xoojino horumarino istraatiijiyadda shanta sane soo socota oo lagu dari doono qorshaha isbeddelka qaranka national transformation plan ten ee hadda ka socda dowladda federaalka ahi waddo istraatiijiyadda inaanu xoojino waanaan xafiisyo ku qorin aanu shacabka iyo iskaashatooyinka beeraleyda la kulanno baahidooda ogaadno ku darno qodobka labaad aanu u socno waxa weeye inaanu structurekayaga labada heeree dowladda iyo structureka bulshadaanu u shaqayno inaan hagaajino si aanu markaanu doonayno inaanu taageero gaadhsiino ay noogu fududaato aad iyo aad baa umahadsanti